cid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radiyo xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka todobaadaba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan mawjada efemta ee v o a hal eber todoba dhibic lix megahartis qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qaxootiga cusub ee dhowaan soo galay xeryaha oo sheegay inay ku sugan yihiin xaalad cunto la-aan ah iyadoo inta badan holwadeynka hay-adaha samafalka ay ku jiraan fasaxsanadeedka sanadka cusub sidoo kale barnaamijka waxaaad ku maqli doontaan iibka xoolaha oo sarukac xoogan ka sameeyey suuqada xeryaha qaxootiga kama marna xubintii shakhsiga oo isbuucan aan ku wareysan doono geeljiro qaxooti kuwa xeryaha oo ka sheekayn doona qiimaha dhaqashada geela barnaamijka waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee caawa in ka badan afar boqol oo qoys oo maalmihii lasoo dhaafay soo gaaray gudaha xeryaha kana soo barakacay abaaraha ka jira qayba ka mida koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalad cunto la-aan ah qaxootigan cusub oo xeryaha soo gaaray iyadoo inta badan fasax ay galeen shaqaalihii haydaha samafalka ee ka howlgelayay xeryaha dhadhaab qaxootigan u badan caruur iyo waayeel ayaa sheegay in ay u baahan yihiin biyo cunto iyo hooy iyagoo codsaday in si dadaga looga soo gaaro adeegyada aas-aasiga ah qaar ka mid a qaxootigan oo aan kula kulmay deegaanka buulabakti ayaa ka waramaya xaaladda ay joogaan magaca waxaa la yidhaah maxamed cabdi waxaan ka soo barakacay hargeysayaley ha ahaatee saan intugu imid wax iqaabile male ka saadan imid mar dhow ciyaalku ayay gaajaysiin hooy ma haystaan banaankanaan fadhiya ayay kala guurkian kusoo toosay oo gaalada ay kala tagtaan kusoo toosay saas darteed ayaa laayacaan ku naqtay inkastoo wixii calafa ay dambeeyaan laakiin hadda waxba ma haystay banaankan iska fadhiya ilmahan la fadhiya weli waxba ma helin islaan dariska daran isiisi oo digsi isiisa xoogaa caawina galey cambu siisa sidaa maanta ay ku hirgeleen shalana cunay daraadba maahana wax kaloo aan haasta ma leh danaankan fadhiya waa tahay maxamed cabdi qoyskaaga waa imisa tiraahaan qoyskayga wuxuu ka kooban yahay saddex iyo toban saddex banaanaha weli amaana way maqan yihiin abaariha kale erise waxaan joogaa toban toban anta ku hayaa macad islaanta marka aad ku noolaad hargeysayarey noloshiina qoys ahaan maxay ku tiirsanayd noloshaan markaas xoogaa iyo beera unbay ku tiirsanayeen wax kale ma haysanin xataa dambeer iyo kaleeto ma qaban beerihiina way abaarsadaan arigan wax ganda dile iyo wax abaara disha kala naqteen saasan usoo ordo meeshan u dhimata waa tahay bal waxaad sawir ka bixisaa goobta aad ku nooshay sida ay tahay goobta haddaan ku noolahay waa goob aragtaya dadkeedaba qaxooti ahoo buushisha ku jiraan oo waxbaan haysanan waay anigu laftii buush mas banaankan iska fadhiyaa ambuuladaas hadda maanta wacaa wax kale wax isiina ma arkan ayaga dadka laftigooda dad cusub waaye marka dhanaanan jiifarsana hadda hataa maqabi khatiifadan ku tukadan haastaa bes oo liisii wax kale aan haasta male dharma haastaa ilmaa caleen ma haystaan ambuuladaasan biyo ku cabnaa bes wax kaloo haysan mana ilaaha noo maqan waa tahay maxaad ka codsanaysaa ummadda soomaalida muslimiinta ah ummadda muslimiinta waxaan ka codsanaya waa tii ilaahay uu yiri atacaawanu cala albiri wataqa walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan uu yiri ilaahay wixii wanaagii isku caawina uu yiri caawinaadaan ka sugahayaa haddii ilaahay iiga soo qaaday muslimiinta intaasaan ka sugahayaa banaankanan fadhiya magacayga muslimo cumar xasan aliidhaa waxaan ka soo barakacay baar dheere hooygaa nugu xun hungurigiyaa nugu yar dhibaato ma noo yara annaga sidii aan u imaanay faalladii awal hor la sheegaya oon ku soo baxnay hadda ma haysan hadda dirgaan iyo waxaas loo feelan lahaay waxba ma haysan hadda dirgaankiina ma helin dirgaanka ma haysana oon biyo ku aroorinayna maxaa heeday tuubana waa noola soo suriy ilaa dhibaato nooma yara waxaaba haddana na sii haystaa digsigii lagu karsan lahaay intiina la siin lahaayba waa tahay in hooyo caruurtaada waa imisa tan iyo xilliga halkaa timid wax caawinaad meesha caawinaad wax aan hele ma laha caruurta waxaa waaye toban waay koow iyo toban waaye caruurtayda gogol ma haysana hoyga ma haysana oo maxaa ahayda magaciisa cuntadii oo nagu yarta arintaas ayna haysata waana qof barakac ahaan aan iska nahee wax oo alalo lasoo kukuusaan aan maxaa ahayda magaciisa aan iska herherano muguu hadda dadka aan ku dhex mari haynaa hay-ada markii oo fasahay ay qabtay aan ku soo kor aadnay gaajo nooma yara annaga hadda waxaan codsanaynaa inay hooy iyo maxaa eeday anaad fiican aan nala siiyoon ku noolaana lacagtaan u baahannahay oo goosaarka lagu gadanahay oo cuntadii oo nagu yaraanayso oo haddana kordhiis aan u heli karna haddii ilaahay iyiraa haa agoontaa jirta waayeelkaa jira dadka oo maxaa eeday soo barkaca la leeyahay dadka qaarkiisaba waxaa lagu soo qaaday kareetaa lagu soo qaaday oo ma socon karaan ani naftirkeyga hadda qof laxdan jiraan ahay baabuurka waa soo haan waaye waa laysoo gaabigaabaynaaye dhulka waa nugu dheeriy waana nugu fogya saas iyadoo tahay aan maxaa ahayday gaari goomba aan ku imaaday gaarigii oo dameerka aan ku imaaday kaan ha nagala qaada haddaad waxna dhaantaan allah naga qaadee waa tahay sidoo kale mid kamid waxaana jooga aabayaasha soomaaliyeed ee dhiban ka soo barakacay koonfurta soomaaliya walaal ku bilow magacaaye kana warbixi xaalka aad joogtaan walaalow waxaa lii dhahaa bunow cabdulaahi ibraahim waxaan ka imaaday jubbada dhaxaa meel xagar la yidhaahda lixdan cashaa meeshaan deganahay dhib badan waa nagu qabsaday marka laakiin wax walbaba hadde waa iska adduun adduunka laay lagama waaya hadda hooy ma haysana maxaa lihi jiri garjamihii ma haysana weelka wax lagu karinaya ma haysana bacdi waa iska buuftay daawo ma haysana oo hilboos ku aragtay cabaar buu noo leeyahay baabuur ma laha niyow hadde kulley dhibka ilaahay unbaa qaadi kara laakiin dhib saa'id hanahay niyow dhib saa'id hanahay marka dhibkan ilaahay unbaa naga qaadi kara hatada ugu badana caafimaadku ama isbitaal ma laha daawo ma laha dhibka ugu badan ilmihii kulli way wada shalan yihiin wax oo daawo horlahayana ma jirto habeenkii markii canugu uu xanuunsado ama islaanta ay xanuunsato baabuur lagu qaadayo ma laha way iska dheer tahay ambalaas waa lagu leeyahay inay soo imaana laga yaabaa dhib badan aan nahay niyow dhib badan aan nahay ilmihii way naga jiifaan way iska rafaadihiin qulqul shamambiyoodka walaahi rafaad badan malaaride dhib badanaa iska jirin niyow dhib badan aa jira gargaaran u baahannahay daawa u baahannahay daawa iyo hooy iyo gogol intaasaan u baahannahay dadweynaha intaasaan ka codsanayna kaarka qalalan oo ui nasisimo wax ilaahay uu leeyahay oo na soo gaaray san santiyaa lacag u yara ma jirta kama jirta xilli oo macnaha kala guur aho fasax gaalada ee xafid fasax ee aadaysa imaanay wax naga soo gaaray oo gargaar eh oo kaarka qalalan oo ui na siisay waxaan ka ahan oo adduunweynaha aan ka helna ma jirta kulley cuntaxumona wayna haysaa cuntaxumo waxa aan hayna oo ilaahay leeyahay ma laha laakiin wax walboo dhan jaha ilaahay markay ka imaada baa helnaa annagana laakiin waqti kala guuran waa imaanay marka kulley intaasaan codsanayna hadduu ilaah yidhaah aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mida qaxootiga cusub oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mida qaxootigan cusub oo xeryaha u soo doontay adeegyada caafimaadka ee bilaashka ah ayaa tilmaamay in aysan helin adeegyadii caafimaadka ahaa maadaama lagu jiro xilli kala wareeg ah taas oo saameyn xoogin ku yeelatay bukaan socod badan oo qayb kaha qaxootigan soo galay gudaha xeryaha ee ka soo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobolada jubbooyinka geda iyo baiyo bakool waa tahay qaxootigan cusub ee ka soo barakacay qaybo ka mida jubbooyinka ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa xaalada caafimaad u soo galay gudaha xeryaha waxaa la jooga hooyo soomaaliyeed oo xanuunsanaysa hooyo ku bilow magacaaga aday aadan daahir waan cajisana waxaan u baahnay gargaar baan u baahana intaan kasoo baray saragle aad baan dhibaato u qabaa ilaahay baa og wiilkana waxa iga og jiifkaa ma ogin ma istaagi kari ologga idil baa og dhib inaan qabo wadanka wixii fadhiyaa og hade waxaa waaye waxaan rabnaa in hayan aan hel gacan aan hel gargaar aan rabno intaasaan u baahan gogashaan u baahan isbuunyadaan u baahan jirgaankaan u baahan waa tahay tan iyo xilligii aad gudaha xeryaha soo gashay hay-adaha caafimaadka ma la kulantay oo dhibkaaga muu sheegatay waan u sheega laakiin wax laigama qabani waxba laigama qabani laakiin waan u sheega baaritaan iyo wax ma heshay baaritaan markaa hal kumyuusukaa la isaarimo wax kaloo aan ka helay ma lahan si kaloo lalaw hadda tii jirtaa taas kaaga maxaa lagu sheegay xanuunkeyga waxaa layidhi calooshan baa qanjar ku yaala dhibkeygana caloosha waaye waa lagu qaadi sidii la yiri qaadmana hadda inta ka hor ma heli fasax baa lagu jiraa saasaan u dib dhacay hadda hadda jirada unbaan codsanhayaa iyo wixii gargaar ah waan xanuunsanahay dhibka inala caawiyaan rabnaa qof jiran baanahay gargaar baan u baahan gacan baan u baahan aad iyo aad in la iga caawiyaan rabnaa tolkana in la caawiya qaxootiga cusub in la caawiya biyuhu u baahan masqashu u baahan dhibkaas ahay guriga ahay wax kastaa u baahan yihin qofkii jirana dhib ku dhex jiraaba meel kasta jirada iska taal
dhegeystayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a markaana aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed deere oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tegiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabi toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahin oo ah labiyo lixdan jir siddeed iyo labaatan sano oo ka mida noloshiisa ahaa geel jire raaca dhaqaaleeya oo arooriya geela ilaa haddana jacaylka u qabaa geela aanu ka go'in qalbigiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka kala iibiyo xoolaha gaar ahaan geela ee seeladaha xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha geela oo aad sare ugu kacay iyo dadka iibsanaya geela oo ku soo badanaya seeladaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shakhsiga cabdi cadow ibraahim waxa uu geeljire ahaa ku dhowaad kala badh noloshiisa xiliyadii dambe waxa uu galay magaalo waxaana uu ka mid noqday ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed hadda waxa uu ku nool yahay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab oo u soo qaxay markii ay burburtay dowladdii soomaaliya cabdi guri uu ka degan yahay xerada waxaa ku yaala sawirro badan oo ah noocyada kala duwan ee geela waraysigan oo aan kula yeeshay xagardheer waxa uu cabdi kaga hadlayaa kaalinta uu geelu kaga jiray noloshii dadkii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahaa xilligii uu isagu dhallinyarada ahaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee ka soo maray noloshiisii geeljiranimo iyo jacaylka uu weli u qabo geela geelo markaan raacayay waxaan jiray toddoba sanaan jiray soddon iyo shan sanana waan ku gaaray saan geel u raacayay geela raacitaannimadiisa iyo adoo aada u da'yar aad geela raacaysay waxyaabihii kaa soo maray waad leedahay xasuustaada marna ma ilaawi kartid maadaama geela uu meesiyada hawsha badan ka mid yahay marka la joogo dhaqanka baadiyaha waxyaabihii kaa soo maray aad is leedahay ma ilaawi kartid maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah horta hal aan aada u jeclahay baa iga dhuntay oo fool dhuntay hashii saddex bilood baan raadin jiray markii dambe ilaahay baan u baryey hashii meel buur korkeedaan ugu tegey libaaxana wuu tuuran yahay ilaahay wuxuusan badbaadin ma badbaadaan libaax wuu u imaan jiray ilaahayna wuu ka badbaadiyey hashaasaa igu kurbo banday adiga oo yar oo geela raaca oo da aada u yar ku jira wax kale oo kaa soo maray geel oo aad is leedahay culays bay ku ahayn ma jira
waa jiraanoo culays buu igu ahaayoo geelo markuu ooman yahay wuu badan yahay amaba wuu yar yahay colays baa iga soo maray markuu geelu soo arooro keli un baan ku ahaan jiray in islaan lalii baxsho maana geel waxaa laga shubahayana waa ceel ceelkaa haddii aan la kala horin geela wuu islayn qabaalkii buu kaa jabin ama masallihii aad wadatay buu kaa tuuri marka dhib badan buu halkaas yaan kala kulmi jiray markii aan keligii ku ahaaday geela laakiin markuu geela ciidan leeyahay wuu sahlan yahay haddii waa la kala hori karaa waa la shubi karaa markaas si fiican buu u cabbi karaa una durduran karaa waa gartay geela adiga waxaad sheegtay inuu xasuus badan kugu leeyahay jacaylkiisuna aad kugu badan yahay guriga xataa aad degan tahay waxaad ku xarartay midabada geela iyo geel hal isnuugaysa iyo hal kale iyo geel baad ku xarartay ku sawirtay guriga daaradiisa maxaa ku kalifay waxay u kalifay geelu waa wax qaymo badan inta adduunyo ah ayuu ugu qaymo badan yahay awrka haddaad weyda hasha waad raran ayadoo irmaana oo addoloo markaa dhashay baad raran ayadoo guran baad raran ayadoo rimayahaad raran hashu waa wax qaymo badan waxaan oga hara waayey waa micnaha uu leeyahay sharabta uu leeyahay geela sawirkaasu muxuu kuu kordhinayaa wuxuu i kordhinaya xasuus badan oo geela la soo maray oo aad aan ugu dhibooday marka waxaa weeye geela anigun baa ku rafaadi jiray anaana tabcay markaan kasoo tegay geeli wuu dhammaaday wuu dhammaaday wuu dhammaaday xasuustii geela yaa iga hadhay la ilaa intaan ka dhimanayo waan dhowran sawirkiisana waan haysan intaan noolahay waxaad ii carabowday geelu inuu leeyahay faa'iidooyin badan bal faa'iidooyinka geela wax iiga sheeg waan kaaga sheegayaa oo geelu markuu irmaan yahay muslinka socda ama baadidoonka ah oo dhibaataysan safarka ah waa loo lisi oo weelashaa loogu shubi war hadda wixii way guureeno caag baa bedelayo hasha caag baa lagu lisaa gaawaha lagu maali jiray oo haamanka caanaha geela lagu dhuri jiray ninyow caag baa lagu dhurayaa micnahaasna waa micnahaana garan weynay waa ilaahiyaada ilaahay unbaa keenay marba si unbay ahayd hadda caag unbuu ku socdaa caanihii geela waana la dayacay mirgihii lama nuujinayo oo ilaahay macadaaba gaajaa loo dilaya hasha waa laga maalaya sidaas waa micno daro iyo micnahaana soo marayn annagu dadka gaal raacaya iyo qoysaska iyo caruuraha lagu korinaya muhiimeenta elag buu lahaa muhiimo weyn buu u lahaayoo markii hasha loo liso ilmaha dhiil ha- weel baa loogu shubayaa dhiil baa loogu shubayaa caanuhu haddii alla ku idmaayo markuu caanu gooyo baahal laga garto waa loo shubayaa waa la waraabinayaa guriga oolaya martibaa imaanaysa caanihii yaallaa la siinayaa adduunkii barwaaqada ahaa sidaas u ahaan jiray dee haddase ma laho oo waa waa la dhaqan bedelay
halkaas waa caanihii maxaa maxaa kale oo faa'iido ah oo geel u lahaa geela faa'iido weyn buu leeyahay oo aan la soo koobi karin geel lagamaba dhergi karo nin lahuna kama dhergi karo nin aan lahaynna kama dhergi karo geela quruxdiisa iyo maalistiisa wax laga dhergi kara maaha iyo daawashadiisa dadkii xilligaa reer guuraaga ahaa gaajid ahaan bay geela u isticmaali jireen gaar ahaan awrta dhinaca faa'iidaynta eleg buu lahaa bulshadii xilligaas awrka waxaa weeye markii lagu guuro oo la raro oo baahida loo qabo bareebadiya waa la raraya afar iyo labaatan sac hadduu socdo marna a kaama laho oosan baahnayn ramsigu unbuu kala rogaya meeshaad u baahnayd unbaad geynaysaa afar iyo labaatan saac soco ama laba iyo toban saac soco ama shan saac soco wax laga dhigi karo maaha geela quruxdiisa iyo raristiisa wax la quuri karo ma hadda oon lixdan iyo kow maraya ama lixdan iyo labo wallaahi alcadiim caloosheedi waxaa ku jirta inaan geel tabcado intaan noolahay inaan geel tabcado waxyaabaha soomaalidu ay kala qaadanayaan ha noqoto qaarna ay isku leeyihiin ama xurmo ay isxurmaynayaan oo ay tusaale u tahay magta gashiga dhinaca xurmada haddaan eegnona yaradka oo kale waxaan geel ahayn kuma kala samri jirin bal dhinaca iga war geela horta ee, magta waxaan asaga ahayn oo lagu bixin karaa boqolow haddii la dilo boqol halaad baa laga dhiibi boqol areya lama dhiibayo boqol ge are lo'na lama dhiibayo boqol geelaha laga dhiibaya ninka boqolowga oo la dilay ee, gabadhu gabdhaheenni qaaliga ahaa aniga hooyaday shan iyo toban halaad iyo qori dhoonburaha laga baxshay hooyada iyo rirti baarqab ah iyo intaas oo tiro boqol iyo shan iyo toban areyaa laygu sheegay hooyaday yaradkii laga baxshay anigana shan iyo toban baanba ka dhiibay ninyow marka gabdhaheenna horeo qaaliga ahaa ee, haddee sidaasay ahaan jireen kuwan dambase ma aqaan anigu waxay noqon doonaan halkaa aan waxay kaa weydiiyo gabadh baad shan iyo toban neef oo geela ka dhiibtay bal halkaa faahfaahin ii faahfaahin
waan ka dhiibay waxaan oga dhiibay qiimaheeda iyo sharafta reerkooda iyo sharafta markaa ay leedahay baan ugu ugu xurmeeyey inaan intaa ka dhiibo oo waan ku qancay waan ku qancay yaradkuma wuxuu ahaa wax la kala codsado oo laysku xidho mase wuxuu ahaa xurmo ay dadku isu gartaan wax laysu garta ma ahayne wax laysku xujeeyay ahayd dadkeennii hore ee, ma ahayn xurmo iska sii ninkaana ma ahayn waa lagugu xujeynay waayo aniga aabbahay gabar baa laga soo doonay walaashaya markaasuu yidhi waxaan rabaa shan iyo toban geel oo rati baarqab uu ku jiro qori faras iyo tire iyo shan iyo toban ari ah baan rabaa buu yidhi haddaad gabadhayda rabto buu aabbahay yidhi markaasuu ninkii yidhi intaba waan kuu keenaya intii ninkii muuna keenine wax ka yar buu keenay sidii baana gabadha lagu siiyey oona u dhalashay wiil bayna u dhashay iyo gabdhaba Ee, geelu inuu ahaa muhiim u ahaa dadka soomaaliyeed ilaa haddana u yahay ee, waxaa ku xeernayd dhibaatooyin badan oo lagala kulmi jiray aroorkiisa raacistiisa iyo maaragtay in laysku leyn jiray mararka qaarkood bal aan ku bilowno dhinaca dhibaatooyinka lagala kulmi jiray geela marka la waraabinayo inta uu qado iyo marka la waraabinayo waxa uu baahan yahay Ee, geelu waa katin dheer yahay haddii uu ugu bato oo ugu bato oo dhulku intuu roob do-o sanadu ay roobkii baxo ee, la gaaro dareec la gaaro intuu geedmadowga raacayo soddon buu qadi karaa ee, oo dhulkana leeyahay geed qaaraan la yidhahdo oo geelow buu cuno oo ku cayilo oo ku ballaarto oo gas ka soo baxaysa haddii uu wayna haysanin soddon ka badan ma qadi karo kolkolka qaarkood wuxuu qadayaa shan iyo toban ama labaatan hadba siday direecdu tahay unbuu geela u qadayaa Ee, hadduu ciidan haystana lama oobid jirin ba- badanaa ama webi dhacya ama ceel dheer laga shubyaa ama ceel gaaban laga shubyaaba
kaasi waxa uu ahaa cabdi caddow ibraahin oo ah oday waaye joog ah oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab sida aad uga bogateen xubinta shakhsiga ee toddobaadkan geela waxa uu ahaa lafdhabarta bulshadii soomaaliyeed ee u badnayd reer guuraaga oo noloshooda ay si toosa ugu tiirsanayd dhaqashada xoolaha geela oo ah kan ugu adkaysiga badan abaaraha saddexda meesi ee duunyada la dhaqdo ayaan sinaba looga maarmi jirin noloshii dadkii reer miyiga ahaa ee soomaaliyeed haddaba xilligan oo ay dadkii soomaaliyeed ku bateen magaalooyinka bulshadii reer guuraaga ahaydna ay sii yaraanayso ayaa mar kale waxaa dib u soo laabanaya tabcashadii xoolaha gaar ahaan geela siiradaha xeryaha qaxootiga waxaa maalin walba la keenaa geel u badan dhaqaal oo laga soo iibgeeyey deegaano kala duwan waxaana suuqa soo buuxdhaafiya dad doonaya inay iibsadaan geel dhaqaal ah maxamed khaliif axmed waxa uu muddo shan iyo labaatan sano oo ahaa dilaal kala iibiye geela waxa uu barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in qiimaha geela dhaqaalka ahi uu marayo meeshii ugu sarraysay ee uu abid gaadho hasha canugoodata ama candha keentay oo hadda mataqaanaa mar dhow dhalayso oo si fiican dhadeeda inay hashan dhow yahay loo arko oo hashana ay hal dhow fiican oo dhabeel tahay hashaas boqol iyo boqol iyo labaatanka ma yara boqol iyo labaatan boqol iyo soddon boqol iyo afartan hal lagadaan arkay anoo dhalayso boqol iyo afartan lagadaan arkay boqol iyo labaatan boqol toban iyo shan boqol iyo toban boqol halkaas kase waa geela waa noocaas awrkay lamid tahay hashaas haddii ay hashaa hal dhalaysa tahay ama canug ay wadato oo hal hadda dhasho canug wadata ay tahay ama weli ay uurka ku sida oo ay dhowdahay hal ay tahay waa saas hadda qaalinta riman waa la mid qaalmaha rimanna gee hadda aan sheegay raacayaan qaalinta aan rinayn oo ama lix jirka ama shan jirka ah waxaa weeyaan toddobaatan siddeetan meelaha weeye qaalinta hadday ta afar jir hadday tahay konton konton iyo shan lixdan bay aagelinaysaa soomaalida gobolka waqooyi bari ee kenya uma badnayn dhaqashada geela ee waxaa gobolka aad looga dhaqan jiray lo'da oo iyada lafteedu nacfi badan u leh dadka dhaqdaa magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari waxa ku yaalla suuqa ugu weyn ee bariga afrika ee lo' lagu iibiyo taasi oo ku tusinaysa sida dadka gobolku ay ugu tiirsan yihiin dhaqashada lo'da laakiin hadda soomaalida gobolka ayaa u weecatay dhinaca geela oo dad badan oo ay ku jiraan reer magaal iyo kuwa deggan dalalka qurbaha ayaa geel ku tabcanaya gobolkan waqooyi bari sida uu sheegayo maxamed khaliif saad ogsoontahay horta xoolaha hadda waa geel waa loo soo jeestay ummadda hadda waxay aragtay geel in lafdhabarta koowaad uu yahay oo ummadda hantida koowaad uu yahay ee dadka aan waagi hore ayagoo lacaga haysta aan geel gadan jirin baa hadda iibsanay waa runta dadka horta dibadaha jira lacag bay soo dirsadaanoo geel way gataanoo waa loo gadaa hadda dad baa u iibiyo waa geel geel tacab baa lagu jiraa dadkii weligood mataqaanaa looda dhaqan jiray oo loleyda ahaa ee mataqaanaa rawaamaha ahaa ee looda hata geel hata caanihiisa aan cabbi jirin oo hilibkiisa hata ugaar dhihi jiray baa hadda tabcanaya dadka deegaanka ahaa ee mataqaanaa rawaama dadka rawaamaha ah waxaa aragtay waxay ka qabeen geela caanihiisa inay sun yihiin hilibkiisa inuu sun yahay ugaar yahay oo mataqaanaa ay way ka carari jireen oo mar dhow xilli dhow ma cabbi jirin mana hilibka geela may cuni jirin caano geelna maysan cabbi jirin hadda dadkii looda ku dhaqan jira hadda geel iibsanaya dadka hadda bilaabaya dhaqashada geela iyo dadkii hore u dhaqan jiraba waxay caanaha iyo hilibka geela u aaminsan yihiin kuwa faa'iido badan u leh caafimaadka waana sababta xilligan oo ay aad u bateen xanuunadu ay dad badani u doorbidayaan inay geel dhaqdaan si ay u isticmaalaan cadka iyo caanihiisa sida uu sheegayo jaamac xuseen maxamed oo ka mida odayaasha xeryaha qaxootiga nimankan noociistan lo wax la yidhahdan bay dhaqan jireen geela weyba la yaabi jireen way ka carari jireen markuu geela ku soo baxo hadda waxay ku arkeen waxa weeye inuu dawo leeyahayba dawadiisaa la arkay caanihiisaa dawa cadkiisaa dawa kaalidiisaa dawa asagoo dhanba waa dawo dawo socoto wey nimankan la dhaho hadda ii sheeg reer gaaris bambaaso meel walba geela oga imaadaan waxay ka imaanahayaan kanada ka imaan dibadda maraykanka ka imaan meel walba dhan bay ka imaan kuwii oo la yidhaaha waqooyi bay ka imaadaan geel wuxuu yahay baa la ogaaday wuxuu yidhi odaykeed ruxaysiiyo raawo lala yaabi reenkeeda qura iiga roon reere meel degay erobow hayga reen waa midaan raas ku daydeen buy allow yaa mulki kaa dhigaan layska maagayn allow yaa marcorad kaa dhiga birir aan fuulayn allow yaa aneenkan kuwa askumay kugu maradhaasho buy allow yaa malagga loo askumay mar iga taabsiinin buy baryaar caanaheediiyo waxay bareen baraxsigeedii ma bur yaabisaan cuni kara iyo baraalimi gela hore loo yidhi wey
dhegaystayaal intaa ayuu inuu ku egyahay barnaamijkii caweyska ladhaab ee toddobaadkan aan dib idinku celiyo intaanan ka bixin mar kale cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya mahadsanid axmed cabdilaahi jaamac axmed deere masaaxbi aad nala dhegaysta heesta toddobaadka
sawjacayli binti maladaada lafayada hadarta kama leexa bogoosow tirada kama laabin laabka soo xubigan kuma lelin sawjacayli binti maladaada lafayada hadarta kama leexa bogoosow tirada kama laabin laabka soo xubigan kuma lelin lastinoo la jacayna hurda showladideed kuma laasto